waa runweye waa kusoo waday dabcan waa markii ugu horeysay xisbi kamid a xisbiyadu oo dacwadu soo gudbiyey maxkamadda sare dacwaduna markay cidi soo gudbiso waxay martaa habbay martaa markuu qof soo soo dacwoodo dacwada uu qabo waa in loo gudbiyo dhinacii kale ee laga cabanayay dhinaca kale waa inuu kasoo jawaabo kadibna maxkamaddu waa inay mudayso dacwadaasi dhagaysigeedi dacwadaasi dabcan waxaa soo gudbiyey xisbiga himilo qaran isagoo ka cabanayo dacwad maamul oo kaga cabanayo hay-adda duulimaadka rayidka ah dabcan dacwadii maxkamadduna waxay u gudbisay ciddii laga cabanayey waa ka soo jawaabtay dacwadii waxaa hadda hadsan dhagaysigeedii waxaana filayaa maalmaha soo socda in dacwaddaasi insha allahu tacala ay maxkamaddu dhagaysan doonto